haatanaad dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambaliyada iyo ibraahim xasan daandurey iyo caasho ibraahim aadan cashacuud
kusoo dhowaada barnaamijkeenii heesaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaadkan dhabaalka ugu horreeya caasha haddii aan qaato wuxuu naga soo gaaray ayeyo faadumo maxamuud cawaale iyo ayeyo caasho xuseen cawaale iyo abtiyaal dhaktar cabdikariin faarax maxamed iyo cabdifataax faarax maxamed cabdirasaaq faarax maxamed iyo daahir faarax maxamed iyo habaryaro hoodo faarax maxamed iyo foos faarax maxamed iyo ayaan faarax maxamed iyo ayeeyo shariifo cabdi iyo habaryar xaawo bowkax iyo badriye cabdulaahi aadan bello iyo waxay yidhaahdeen hodan cabdulaahi aadan dhammaan waxa ay joogaan u k dalkan maraykanka sweden iyo soomaaliya waxayna taariikh u dirayaan axmed cali caraale iyo rowda cali yuusuf oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskaas allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horreeyana waa tahniyad dhalasho waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya baa layidhi oo weliba faraxad leh abshir aadan maxamed xaawo cabdi aadan iyo anise cabdi aadan hoyo awderow aadan robow maxamed xuseen master wariir yuusuf aadan yuusuf dheere aadan cali aadan cabdirasaaq cali aadan cabdi weli cabdi aadan iyo xamse cabdi aadan cabdiraxmaan cabdi aadan maxamed cabdi aadan cabdulaahi cabdi aadan sakariya cabdi aadan iyo ugu dambeyntii cabdiladiif cabdi aadan iyo iqre cabdi aadan iyo nasteexa cabdi aadan iyo nuurta cabdi aadan waxaa dhammaantood iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi ay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi cabdi aadan ibraahim iyo marwadiisa fiidey cabdi kero oo wiil ugu dhashay gobolka gado baa layidhi waxa ay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey cabdicasiis cabdi aadan ducada waa daandurey daandurey wiilkaas ku dhashay gobolka gado ducadiisaa lagu soo weydiiyey waxaan leenahay allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara dhabaalkan wuxuu nooga yimid aabe cusmaan xasan cadow eedooyin bunay xasan cadow raaxo xasan cadow deeqo xasan cadow iyo zahro xasan cadow iyo madiine nuur deeqo cusmaan iyo iqro cusmaan xanaan cusmaan shucayb cusmaan ibraahim cusmaan ladan maxamed iyo nasteexe maxamed iyo isar maxamed iyo doctor cabdirasaaq maxamed cabdikariin maxamed iyo cabdifataax maxamed cusmaan cabdikariim faadumo cabdikariim iyo liibaan maxamed shirwac dhammaan waxay jecel yihiin inay hambali u diraan xasan cusmaan xasan cadow iyo xaaskiisa nimco maxamed jeyte oo gabadh ugu dhalatay muqdisho gabadhaasi oo loo bixiyey nahaal xasan waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaan leenahay nahaal soo weynow noqotii waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta dhabaalkan wuxuu nooga yimid faysal maxamed jaamac iyo aanise maxamed jaamac iyo maxamed muuse maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo aamine aadan maxamed maxamed ciise maxamed shiine cali maxamed iyo saado maxamed diiriye iyo suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye aamine maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxay hambalyo gaarsiinayaan khadar maxamed jaamac iyo nimco farxaan maxamed oo ku aqalgalay burco waxaa leenahay aqalgalkaas allaha ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo eebanaha ou idinkala siiyo owlaad kheyr qabta heesta ugu horreysa barnaamijkan haddaad noo raacisid isna ima daryeelo anna kama dambeeyo oo hees aad iyo aad u macaan ibraahinow daydayaama daalo xaliim khaliif magool codkeeda dambaalka dhinacayga markan yaalla ibraahimna waxa uu naga soo gaaray assalaamu calaykum baa la yidhi dhammaan baxda v o a soomaaliya marka xiga baa la yidhi waxaan waan idin salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waxa uu yidhi magacayga waa maxamed cali shacbaan oo jooga magaalada muqdisho waxaan halkan tahaniyad dhalasho uga dirayaa buu yidhi walaalkay sandheere cabdulaahi yacquub iyo marwadiisa aamina xasan ibraahim oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka awjabe baa la yidhi sidoo kale tahniyadaas waxaa iyagana diraya oo dhambaalka igula jira buu yidhi awoowe cabdulaahi yacquub ibraahim awoowe xasan ibraahim sheekh iyo ayeeyo muslimo cabdi mursal iyo abo cali shacbaan xasan iyo adeer maxamed cabdulaahi yacquub adeer cabdisalaan cabdulaahi yacquub eedo khadiijo cabdulaahi yacquub cabdishakuur cali shacbaan cabdixakiin cali shacbaan saleybaan cali shacbaan jaaliyo cabdi shacbaan maxamuud cali shacbaan zakiyo maxamed nuur isxaaq maxamed nuur iyo daa'ifo maxamed nuur iyo nuux maxamed nuur iyo ugu dambeyntii baa la yidhi asxaab kaloo fara badan iyo dhammaan reer cabdulaahi yacquub reer cabdulaahi shacbaan iyo reer maxamed nuur oo jooga muqdisho garoowe boosaaso kenya baydhabo janaay baardheere iyo sidoo kale awjabe haabare baa la yidhi iyo qaahire iyo toos weyn meelo kala duwan ayaa la jooga oo la kala baahsan yahay waxay dhammaantood taaniyad dhalasho u dirayaan sandheere cabdulaahi yacquub iyo marwadiisa aamina ibraahim xasan oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka awjabe soddon kilomitir ayay u jirtaa baa layidhi degmada qoryoole waa lasoo tilmaamay taariikhdu markay ahayd baa layidhi tobankii bishan koob iyo tobnaad ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka ayuu dhashay wiilkaasi waxaana loo bixiyey baa layidhi maxamed sandheere cabdulaahi iyo caquub waxay leeyihiin ducada waa xaggiina anaa u duceynaya waxaan leeyahay maxamed soo weyne wa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca ibraahimo dhinacaagana heestan usoo riixo heesta kale aan dhegeystayaashan u cayaarayna waa isu samir axmed gacayte iyo aamin cabdulaahi cododkooda
waseexa waliday sadexgu walaadiya tirankugu dilay axmed gacayte yuusuf iyo aamine cabdulaahi cododkooda heesta isu samir intaas haddaan ku dhaafno mar kale dhinaca dhambaalada ibraahim oo dhinacaaga waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray macalin aadan xasan cali iyo macalin cawaale nuur salaad iyo macalin cusmaan lilaahi iyo xaaskiisa iyo macalin maxamed sheekh soomane iyo xaaskiisa iyo sambuur dhabarey iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen bishaar sheekh soomane iyo xaaskiisa sayid cali sheekh soomane iyo xaaskiisa iyo reedo fatxi sheekh soomane iyo hooyo xaawo guuleed xasan nuur macalin barre iyo xaaskiisa iyo hooyo wiilo axmed xasan gucre iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan kamiin iyo xaaskiisa iyo aabe axmed cabdi aadan iyo xaaskiisa dadkaasi waxa ay joogaan suudaan kenya soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan farxaan hire cabdi iyo farxiyo xasan hubiye oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xawo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna caasha maxaad arooskaasi aada ugu ducaynaysaa ka dhacay beled xawo
allaha ka dhiga lamaanihii isku waara isku raayo ubad khayr qaban kala hela anigan waxaan usoo qabanayaa heesta alkudhageedu yahay garqaada jacayl yahow iyo codka fanaanka axmed cali cigaal garqaado jacayliyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahi ilahay digin garqaado jacayliyo garqaado jacayliyo geylaaga hayaamiyo geri go'an salkeediyo gabahi ilahay digin amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaraanka sugaya damagala i tagte dhibkan qabo bargaarte amataan garawshiyo gargaraanka sugaya amataan garawshiyo gargaraanka sugaya lamagala itagte dhibkan qabo bargaarse
codkii axmed cali cigaal ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada tahaniyad dhalasho oo farxad laya ciwaan looga soo dhigay waxaana dirayaba la yidhi firdowsa cabdi cali iyo hodan cabdi cali wiila cabdi cali iyo kaamila cabdi maxamed iyo abti axmed muxsin cabdi iyo cali yacquub cabdi iyo saaxiibo kaloo badan iyo dad kaloo badan waxaa kaloo ku jira jawaahir axmed ismaaciil iyo nasro caynab iyo salma maxamed cabdulaahi iyo cadey cadaani iyo xaliimo cadey iyo sidoo kale yaasiin ibraahim iyo cabdifataax ibraahim nuur oo jooga maraykanka waxay dhammaantood tahaniyad dhalasho u dirayaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan macalin oo wiil ugu dhashay degmada baardheer ee gobolka gado wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi salmaan xaaji ibraahim xasan ducada waa dhankiina baa la yidhi ibraahim waxaad ku ducaynaysaa wiilkaasi ku dhashay baardheere salmaan waxaan leenahay soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtaraa waxaa kaloo nu soo qabanayna dhegeystayaasheenna heestaan kudhigeedu yahay goronyoy gabalkuudhac xasan aadan samatar
shaqani wuxuu gabay nabaduu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskuga geerida midirigo shaqani muxuu gabay nabaguu shawada jecel gud muxuu ku kala riday laba guur iskuga geerida midiriyo gedi dheer muxuu caalaf gacal oo man kala raraysna geed ku kala xiray gedi dheer muxuu caalaf gacal oo man kala raraysna geed ku kala xiray maxa samiir ka gaaxda nasiibka biyaa dilay isna gaari waay maxa samiir ka gaaxda nasiibkaabiyaa dilay isna gaari waay godoob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maygu furay godoob aaday waayuhu annaa goni ma ii dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaday sumaihii gadeedii gorayoy gabalku dhac sumaihii gadeedii gorayoy gabalku dhac shaqanii muxuu gabay laba gara shodhiira gal muxuu ku kala xiray laba buuri golis midba geeska joogiri shaqanii muxuu gabay laba gara shudhiira gal muxuu ku kala xiray laba buuri golis midba geeska joogiri guunyadu maxay laaba gacantoodu maran tahay gaba tana ku haysaa guunyadu maxay laaba gacantoodu maran tahay gaba kana ku haysaa maxa samiirka gaaxda nasiibka biyaa dilay isna gaaribaay maxa samiirka gaaxda nasiibka biyaa dilay isna gaariwaay godob qaaday waayuhu annaa goni ma ii dhigay gabaahir ma igu furay godob qaaday waayuhu annaa goni ma ii dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaday
dhambaalka ah ugu dambeeya caasha dhinacaygu wuxuu naga soo gaaray ayayo xaliimo kediye iyo aabe cali yuusuf jaamac iyo hooyo hodan faarax maxamed iyo eedan nuure yuusuf jaamac iyo doctor cabdifataax cali yuusuf iyo cabdiraxiin cali yuusuf iyo cabdirasaaq cali yuusuf iyo injineer cabdulaahi cali yuusuf iyo cabdiraxmaan cali yuusuf iyo xaliimo cali yuusuf iyo yuusuf cali yuusuf iyo ugu dambaysta cabdiwaaxid cali yuusuf dhammaan qoyska reer cali yuusuf waxay jecel yihiin inay taaniid kale iyo laaba ay gaarsiiyaan axmed cali caraale iyo rawda cali yuusuf oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee banaheyda kala siiyo owlaad qeyr qabta waxaan dhegeystayaasheenna u ciyaaraynaa heestaan kudhigeedu yahay tiiraayo iyo codkii axmed mooge liibaan iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii aan lidmo toddobaadka dambe dhegeystayaal waxaa idin leenahay nabad geli
taariikhda dunida iyadoo isdabatal ninba meel ku turte taariikhda dunida iyadoo isdabatal ninba meel ku turte aniguna tusmayso kayrkay halku tegay u tabaabulshayste aniguna tusmayso kayrkay halku tegay u tabaabulshayste taageera lahayow arrintaydan kala tan adaad doosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tag adaad